wanaagsan dhegaystayaal waxaa aad ku soo dhowaataan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a qaybta af soomaaliga ee v o a oo ka imaanaysa washington dhegaystayaal waa galab sabti ah sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka ayaa bisha agost waxa ay tahay siddeed iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo ee galabtii wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray dhegaystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wakiilada baarlamaanka somalilan oo maanta loo gudbiyey xeer ku saabsan sahaminta iyo soo saarista shidaalka
wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka intii ay wax ka soo beddeleen oo qodobo badan ay wax ka soo beddeleen
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dugsiyada waxbarashada maraykanka ah oo dib loogu laabtay kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dugsiyada maraykanka ee dib loogu laabtay sidaan idiin sheegay iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo milatariga maraykanka ayaa maanta duqeyn waxa uu la bartilmaameystay xubno ka tirsan daacishta afghanistan taasi oo ay fuliyeen diyaarado kuwa aan duuliyaha wadina sida ay xaqiijiyeen saraakiil maraykana daliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in weerarka lagu fuliyey gobolka nangar bartilmaameedkiisuna uu ahaa qof la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey qorsheynta weeraradii ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay kabuul kabtain william orban ayaa sheegay in hal qof oo ka tirsan daacish lagu dilay duqayntaasi ilaa iyo hadda ma cadda in shakhsiga ku lugta lahaa weerarka lagu qaaday garoonka dowladaha ee kabuul khamiistii kaasi oo lagu dilay boqol iyo toddobaatan qof oo afghanistaan ah iyo saddex iyo toban ka tirsan askarta maraykanka safaaradda maraykanka ayaa jimcihii waxa ay ku boorisay muwaadiniinta maraykanka ah in aysan tegin garoonka dowladaha ee kabuul sababo la xiriira hanjabaadyo amni islamarkaasina si deg deg ah ay uga baxaan haddii ay ku dhow yihiin mid ka mid a afarta irdood ee garoonka ilaa afartan iyo siddeed qof ayaa la la'yahay kadib markii dooni siday lixdan qof ay ku qallimatay meel ku dhow xeebta waqooyiga ee senegal sida uu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada dalkaasi ciidamada badda ayaa waxa ay soo badbaadiyeen kow iyo toban rakaab ah waxaana meyd ay ka soo saareen biyaha kadib markii ay heleen digniin ah in doon ay ku degtay soddon iyo shan kilomitir meel u jirta webiga senegal ciidamada senegal ayaa waxaa laga soo xigtay in dadkaasi lasoo badbaadiyey ay ku jireen siddeed muwaadiniin oo senegal ah iyo saddex u dhalatay dalkaasi gambiya kooxdii ugu horreysay ee ah boqol iyo kow iyo labaatan qof oo laga soo daadgureeya afghanistan ayaa waxa ay tageen dalkaasi albeniya kadib markii waddankaasi u ogolaaday in si kumeel gaar ah uu u dejinayo muwaadiniinta afghanistan ee halista ku jira codsi kaga yimid maraykanka qaar badan ayaa la filayaa inay tagaan dalkaasi laakiin wakhtiga lama hubo sababtoo ah fuudada iyo xaaladda isbedbedelaysa ee garoonka dowladaha ee kabuul iyadoo maraykanka iyo dalal kale ay u tartamayaan sidii dadka maraykanka iyo kuwa kaleba looga soo saari lahaa dalkaasi ka hor kow iyo soddonka bishan saraakiisha albeniya ayaa sheegay in kooxda koowaad ee gaarta dalkaasi ay isugu jiraan dad iyagu u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah iyo kuwo kale oo ay ku jireen caruur iyo kow iyo toban dhalaana dadkaasi laga soo daabulay afghanistan ayaa hadda waxaa si ku meelgaara loo dejiyey saddex hoteel oo u dhow magaala xeebeedka dores oo qiyaastii soddon iyo siddeed kilomitir u jirta tarina dalka albaniya ayaa ka mid a waddamadii ugu horreeyey ee oggolaaday inay qaataanna dadka reer afghanistan ee halista ku jira ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta waxaa loo gudbiyey laba xeer oo mid ka mid a uu ku saabsan yahay soo saarista shidaalka xeerkaasi ayaa ka soo noqday golaha guurtida wariyaheenna magaalada hargeysa khadar maxamed cakule ayaa warbixinta noo soo diray fadhiga maanta ee golaha wakiilada somalilan oo uu guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa mudanayaasha aqalka wakiilada loogu qaybiyey laba xeer kuwaasi oo ka soo noqday aqalka guurtida oo iyagu wax kabedel iyo kaabis ku soo sameeyey labadaasi xeer oo ay hore ugu gudbiyeen golihii hore ee wakiiladu guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in muddo saddex maalmooda labadan xeeree loo qaybiyey ay soo akhrisan doonaan kadibna dood la gelin doono waxaana guddoomiyaha oo faahfaahinaya labada xeer oo kala xeerka sahaminta iyo soo saaridda shidaalka iyo xeerka shaqaalaha dowladda uu tilmaamay in qodobada wax kabeddelka lagu sameeyey iyo lifaaqyadii oo la socda intaba mudanayaasha loo qaybiyey waxaa noo yaalla laba xeer oo ka soo noqday golaha guurtida ee labadaa xeer waxay yihiin wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo lifaaqiisa laydiin qaybin doono intii ay wax ka soo bedeleen oo qodobo badan ay wax ka soo bedeleen iyo qodobka kale oo ah xeerka wax kabedelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha dowladda oo isaga hal qodob oo keliya ay wax ka soo bedeleen oo isagana lifaaqiisii oo koobanna laydiin qaybin doono xeerkii oo dhammaystiranna laydiin qaybin doono waxaan rajaynaynaa sida dhaqanku ahaa waxay ahayd marka golaha xeerku uu ka tago ee golaha guurtida tago wixii ay ka soo bedeleen maadaama marka hore uu guddidii soo maray shaqada ku lahayd markii labaadna uu goloweynaha yimo ay ka doodeen wixii qoladaasi ka soo bedesho uunbaa dib laysu weydiin jiray in loo daayo iyo in tii golaha ay kaga baxday la sameeyo maadaama golahu cusub yahay oo aanay la soconin doodan hore ee dhacday waxaan qaadanay go'aan ah inaan golaha u qaybinno xeerka isagoo dhammaystiran labada xeerba lifaaqyadiina oo la soo fududeeyey waxay wax ka soo bedeleenna iyagana aynu u qaybinno dabadeedna aynu siino wakhti lagu soo akhriyo haddii ilaahay idmo dibna looga doodo oo ay golahu dib uga doodaan iyada laftigeeda arrimo kaloo sharciga ka dhalay waxay noqonaysaa mar labaad in la celiyo maadaama xeerkii uu dood cusub galay oo ay laga bedelay ruudkii hore uu mari jiray oo aydinuu innaga inagu dambeeyo mar walba oo uu toos u aado markaa madaxtooyada guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif ayaa isdul taagay wax kabeddelka iyo kaabista ay golaha guurtidu ku soo sameeyeen waxaan rabaa inaan xusuusiyo mudanayaasha xeerka ah shaqaalaha dawladda sida ku caad dastuurka iyo shuruucda kale nidaamka maamul wanaagga iyo halbeegyada caalamiga ah ee madax bannaanida hay-adahan yeelanayaan waxay noqonaysaa madax bannaani maamul iyo mid maaliyadeed management and financial independence bay leedahay waxaa isbedelay hay-ado madax bannaanabaa lagu soo daray xeerkii shaqaalaha dawladda oo markii hore golihii halkani uu ku daray golihii inaga horreeyey baa ku daray waxayna ahaayeen sida dastuurka jamhuuriyadda somalilan qorayo dastuurku waa awladda ugu sarraysa qaanuunka dalka sida uu qorayo qodobka boqol iyo saddex tobnaad waxaana uu dhigan yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dawladdu waa xiraaliyaha guud baanka dhexe hay-adda shaqaalaha dawladda hanti dhowrka guud waxaa kale oo la aasaasi karaa hay-ado kale qodobka boqol iyo labaylaatanee dastuurkuna waxa uu dhigayaa hay-ad kasta oo kamidoo ka mid ah hay-adaha dawladda ee gaarka ah waxay yeelanaysaa xeer u gaara oo qeexaya qaabdhismeedkeeda waajibaadkeeda iyo dhowrsanaanta madaxdooda xeerkaa kala xadhaynta nidaamka waxa runtii ay ahayd in hay-adahaasi ay sidooda u madax bannaanada marka guurtidu qoladan waxay ku wada dareen dhammaan hay-adahaasoo dhan marka laga reebo golaha baarlamaanka waxay ku dareen shaqaalaha dawladda cidda shaqaalaha dawladdu ay maartay ka imanaya bay ku dareen waxay kaloo sameeyeen sida had gudaha ku arki doontaan xogayaha xogayaasha dawladdaha hoose oo ka iman jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana shaqaalaha dawladda inay ka mid noqon doonaan bay ku dareen waxaa ka mid a oo runtii hadda ay qoladan ku reebtay guurtiduna ku soo reebtay komishinka doorashooyinka qaranka oo ay ahayd hay-ad inuu si walba u madax bannaanaado ay ahayd bay waxay ku dareen oo ku reebeen inuu noqonayo hoos imanaya hay-adda shaqaalaha dawladda uu hoos imanayo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
arday aada u badan ayaa toddobaadkan bilaabay dugsiyada inay tagaan dalkan maraykanka halka qaar kale oo badanna ay ku laabanayaan toddobaadka soo socda horraantiisa bilaabashada sanad dugsiyeedka labada kun kow iyo labaatanka iyo laba iyo labaatanka ayaa ku soo beegmay xilli uu aada u faafayo xanuunka covid sagaal iyo toban nuuciisa delta oo carruurta si weyn ugu dhaca haddaba sidee xarumaha waxbarashada iyo waalidka ay u arkaan dugsiyadan dib loogu laabanayo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay
sanad dugsiyeedkii hore ee labada kun iyo labaatanka labada kun kow iyo labaatanka waxaa waalidiin badan dhabarka uu u saaray culays waxbaridda caruurta ah waxaana qalqal galay hanaankii waxbarashada guud ahaan dalal badan oo caalamka ah gaar ahaana dalkan maraykanka oo dugsiyadii albaabada loo laabay toddobaadkii hore ayay se caruur badani dugsiyada ku laabteen halka inta hartayna ay toddobaadka fooda nagu soo haya ku laabanayaan sidoo kalena waxaa sarreeya walaaca laga qabo in dugsiyada uu ka dilaaci karo ama ku faafi karo xanuunka coronavirus nuqulkiisa cusub ee dalta oo caruurta si weyn ugu dhacaa maamulada iskuullada ayaa qaaday tallaabooyin dhowr oo ay uga hortegayaan xanuunka haddana ma sahlana in caruur aan qaarkood tallaalayn muddana kala maqnaa ay ilaaliyaan habraaca ka hortaga xanuunka coronavirus oo ugu horeeya kala fogaanshiyaha cabdirasaaq xasan cali boos waxa uu kamid yahay waalidiinta caruurtooda ay dugsiyada tegayaan wuxuu qabaa in culays badani ay caruurta laga tirada badan yahay gaar ahaan soomaalida ay ku haysay waxbarashada dugsiyada isagoo sheegay in waalidiin badan aysan awood u lahayn ama aqoontoodu aysan gaarsiisanayn in ilmaha ay guryaha ku caawiyaan wallaahi laba arrimoodba waan u aragnaa ka soomaali ahaan ka bulsho ahaan waddanka ku cusub muddadii iskuullada laga fadhiyey carruuraha iyagu wax ma baran soomaaliyeed laba sababadood jirta tan koowaad waalidiintii oon aqoon lahayn oon caawin karin iyo waalidi carruuraha soomaalidoo faamiliyadoo carruuro badan haysto aan ilmihii guriga lagu caawin karin oo onlineka wax laga barto tacliintooda aad bay u dhacday inkastoo minoritiga dadka laga tirada badan yihiin dhan ay tahay laakiin soomaalida wax noo khaasa taas in carruurtii ay ku noqdaan oo ayna sii fadhiyin guriga aad baan u rabnaa kan koronahana ka waalid ahaan cabsi weyn ayay nagu haysaa haddana ilmihii in la geeyo iyadoo weliba aan macallimiintii qaybtoo diidan yihiin inay tallaalkii qaataan oo ay riski tahay laka marka waa waa laba daran mid dooro weey marka waxaan kugu yidhaahdo oon kusii daro garan maayo
maamulayaasha dugsiyada ayaa iyaga laftooda waxay qaadayaan tallaabooyin aanay horey ugu baahnaan jirin balse xilligan coronaviruska uu qasbayo oo ay ka mid tahay in nadaafada sare loo qaada in la helo qalab hawada nadiifiya iyo waxyaabaha kale ee gacmaha lagu nadiifsado in ay dugsiyada ku xiraan waxaana sharxaya tallaabooyinkaasi ay qaadayaan deeqa muxudiin geedi oo ka mid a mas-uuliyiinta dugsiyada minneapolis waxaa laga dhigay arday kasta iyo macalin kasta iyo qof kasta oo iskoolka soo gala horta maskarata inuu xirto oo sanka u xiran yahay taas laazim ayaa laga dhigay waxaa la sameynayaa waxaa joogaan shaqaalaha iskoolka nadiifiya oo geed buufisa wataan oo buufinayaan hawada meesha ciyaar markay qadada ku cunaan oo kale waa la wadaayaa waa la nadiifinaya meesha waa la buufinaya buufiska hawada la buufinaya ma ogiye maxay ahayd isha qolalka dhanna waa la nadiifinaya waa la tirtiraya qol kasta hortiisa waxaa ku dhigan xaanshiyaal oo ku qoran tahay qof kastoo soo galay iyo qof kastoo ka baxay si loo ogaado lacala qofkaas qolkaas qof kamida hadduu xanuunka uu ku dhaco oo loo ogaan karo iskuulka wuxuu gatay app oo telefoonka lagu iskaangaray dadka waaweynka ah ayaa kala magacyadooda lagu qoraayo waxaa kaloo la sameeyey ardayda markay fasalka dhiganayaan waa inay saddex siid ay isku jiraan iskuma hoos iskuma geli kara dhigi karaan waa lakala fogeynaya macalimadina sidoo kale waxaana laisku dadaalay in macalimiintii iyo shaqaalayaasha boqolkiiba intii oo caafimaadkooda u ogolyahay in tallaal lagula dhiirigeliyo maanta ugu dambeysa waraaqada ayay buuxinayeen oo la dhahayo qofkii tallaalan iyo qofkaa tallaalnayn oo lakala qorayo si loo kala ogaado maxaa ahaata ii sheeg markii ciyaalka qadada ay cunayaan kuraasta waa loo kala fogeeyaa si ay hoosta iskaga kala gelin banaanka markay joogaanna sidoo kale waa waqti fasla ayaa la kala yareeyay macalimiinta ayaa la badiyey marka tooka tooka ayay banaanka u aadayaan waxaa joogaana laba qof mise saddex qof oo waaweyn ah oo macalimiintii iyo dadkii kalkaaliyaasha fasalka ay ku jiraan oo caawinayaan inkastoo uu jiro walaaca waalidiinta iyo waxoogaa cabsi ah haddana waalidiin badani waxay dareemayaan hoosudhac ku yimid waxbarashadii ilmahooda waxaanay hadda ku faraxsan yihiin in mar kale ay timid fursad ay ilmuhu dugsiyada ugu laabanayaan waatan raxme cabdi oo sharxaysa sida ay ugu faraxsan tahay in caruurteeda ay sanadkan dugsiga tagayaan wallaahi aada baan ugu faraxsannahay maasha allah aad baan ugu faraxsannahay ilmaha moogtahay markii ay iskuulka joogaan bulshada dareemayaano curriculumka si fiican bay wax u baranayaan ma faad markay guriga joogaan waxay dareemayeen cariiriyana ilmo oo maanta dhan guri lagu reebaayo yani wax kasta waxay ku imaadeen bahashi qadar alle bay ku imaadeen cudurkan laakiin markay ilmaha guriga joogaan waxay abid hard ku noqotay ilmihii oo guriga joogaanoo iskuolka true onlineka laga baranaya abid hard bay anagana waalidiintii ilmihii anagana dhib bay nagu noqotay isku soo wada duuba dugsiyada oo dib u bilowday waxay culays badan ka dejinaysaa waalidiinta qaar dhibaato ku qabay caruurta guryaha wax ku baranaysa iyo caruurta laftooda oo guryaha ku daalay waxayse dhinaca kale mas-uuliyad culus dhabarka u saaraysaa madaxda iyo maamulayaasha dugsiyada waxbarashada oo hadda laga rabo ilaaleyn iyo ogaanshiyo dheeri ah
falastiin axmed iimaan ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ad ka dhegeysanaysaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xiisaha laha ee hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray
wacan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo isugu jira heese xulah iyo dhambaaladii marka uu isku dhafan yahay dhambaaladiinni baa ku jira iyo heeso aan idiin soo xulla waa tahay dhambaalka ugu horreeya ibraahim xasan daanduri aan ka codsaday ibraahim dhambaalkan waxa uu nagu yimid hooyo cibaado cilmi khayre iyo aabe jaamac cali bare canab caawl debad iyo reer jaamac cali bare iyo dhammaanba shaqaalaha beerta daarusalaam waxayna hambali u dirayaan maxamed jaamac cali bare iyo marwadiisa samiiro muuse yuusuf oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey munawar maxamed jaamac waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud iyo ibraahim daandure waxaa leenaha wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara dhambaalka dhankayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray abe cabdiqani sheekh maxamed hooyo maymuun islow hooyo farxiyo bariise hooyo muxbo yuusuf hooyo madiine cadow shukri cabdiqani sheekh maxamed xamdi cabdiqani sheekh maxamed cabdulaahi cabdiqani sheekh maxamed waa dhammaan ilma cabdiqani sheekh maxamed faaduma ku jirta xuseena ku jira axmed uu ku jira ilhaan lagama soo tegin iyogu dambeyntii baa la yidhi nimco cabdiqani maxamed iyo hilowle cabdiqani maxamed dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan faysal maxamuud maxamed iyo faadumo maxamed xasan oo dhowaan aqal galay waxa ay leeyihiin inkastoon lasoo sheegin aqalgalkaas halka uu ka dhacay allah ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caanana waanugu ducaynaynaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka toddobaadkan aan idiin haynana waa heesta halkudhageedu yahay goofaartankii xalay waxaa ku luuqeynaya allah u naxariistee fanaanka cabdisalaad aadan beerdilacshe
maanlawada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kolii uma furfuray arrimahan iswada galay untimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin godhi uma furfuray mago'o jacaylkuyo gablo iga hayaare mago'o jacaylkuyo gablo iga hayaare gufaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydeen gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydeen cadceedo igubtay geed kama hadhsanay cadceedo igubtay geed kama hadhsanay gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri jacaylkama guuro uga kuma tiriyo gabow kuguma daayo abal kuma gelay jacaylkama guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abal kuma gelay bucashada jalleecada indhaha ku geliye bucashada jalleecada indhaha ku geliye gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilma gobo ma iga tiri gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilma gobo ma iga tiri iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goniiguma furfuray arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goniiguma furfuray jacaylkuyo gabloo iga xayaare jacaylkuyo mago'o jacaylkuyo gabloo iga xayaare ufaartankee xalay markaan gogosha kugu tebay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa gubohuma iga tiri gufaartankee xalay waxaa tahay goofaartan iyo codka cabdisalaad aadan beer dilaac shintaasaan ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale ibrahin oo dhambaalkaad hayso dhambaalkana waxa uu nooga yimid hooyooyin aamino isaaq mursal shukri cali daahir madiino cabdiraxiin iyo aabe cali maxaad nuur aabe cabdi cali jijow iyo abbaayo caashe cali maxaad iyo abbaayo edno cali maxaad dhammaan reer cali maxaad iyo reer cabdi cali waxaana ay taaniyad kal iyo laba gaadhsiinayaan siciid cali maxaad shaara loo yaqaano iyo farxiyo cabdi cali fariixa oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed siciid cali maxaad waxaan leenahay allah ka dhigi kii soo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisana waxdara sidoo kale waxaa hambalyo aroos diraya baa la yiri mudane maxamed jaamac cali iyo marwadiisa samiire yuusuf iyo dhammaan qoyska reer jaamac cali bare yalaxey waxay tahaniyad aroos u dirayaan cabdiraxmaan jaamac cali iyo amaal mustafe maxamed oo ku aqalgalay degmada doolowcaddo ee dalka etoobiya waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi haydin kala siiyo aamiin heesta kale barnaamijka ee dhegeystayaashaan u hayna ibraahinow dhinacaagaan usoo riixi teen noo haysaa heesta labaadan dhegestayaashan usoo qabanaynona waa hees qaraamiya
Thank you.
waxaan filayaa inay waayowaayiyo iyo wakhti hore idin soo xasuusisay heestaasi qaraamiga ahayd ee burcaawiga ahayd waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan faadimo cabdulaahi kaaxin maandeeq tahaniyada meher ayaan markana gacanta ku haya waxaa dadka diraya ay kala yihiin hoyo muumina war mahaye abuunle baa la yiri iyo hoyo caasha ciise ibraahim iyo abenuur xasan cali waxaa loo yaqaanaa nuur shiish iyo adeer cabdulaahi xasan cali wuxuu ku magac dheeryahay cabdulaahi madoobe iyo adeer maxamed xasan cali waxaa isna uu ku magac dheeryahay rayta iyo mawliida nuur xasan cali nuur xasan cabdicasiis nuur xasan iyo xaali nuur xasan xaliimo nuur xasan dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirtaa hinda nuur xasan iyo dhammaan ilmo nuur xasan saynab khadra kalsoon ayaan najax iyo nimco dhammaantood oo ilmo nuur xasan waxaa iyagoo kala jooga meelo kala duwan ay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan sheekh cabdulaahi nuur sheekh iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri fawsiya sool maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada gaashaamo waxay yidhahdeen maanta taariikhdu ay tahay shan iyo labaatanka bisha agos waa tahay waa shan iyo labaatankii bisha agos ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaan leenaha bay yidhahdeen noqda qoyskii lagu baraaro bashbash iyo barwaaqana ku wada noolaada waxaa dhambaal uu naga soo gaaray raxmo cali sarreeye iyo yaasiin sareebaan aadan iyo sabaad ibraahim sarreeye iyo zahra cali sarreeye iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo cadcees xardiid sarreeye iyo mune axmed bilcaash dhammaan waxa ay joogaan burco hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida waxayna si wada jira hambalyoay jecel yihiin inay u gaarsiiyaan mukhtaar ibraahim sarreeye iyo mune jaamac oo arooskooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kuwii bashbashi barwaaqa arooskooda kala kulma aamiin ayaan leenahay heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heesaad marar badan idaacaddan iyo meelo kaleba ad ka dhagaysateen oo heesta baxnaano ereyadii caanka ku tahayna waxaa ka mid a ibraahim oo heestani adaa buuqa samaysta haddana diida bulaanka waa labaan isqaban baxnaano iyo maryan marsal ciise markana aan idin kala dhex baxno waa tahay heesta baxnaano iyo maryan mursal ciise intaas ayaan uga gudbaynaa waxaan filayaa dhegeystayaal badan inay si weyn uga heleen ibraahino mar kale dhambaaladii
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray doctor daahir cusmaan weheliye daahir molla iyo doctor cabdiqaadir maxamuud axmed doctor sacdiyo cabdulaahi khaliif saafi loo yaqaan doctor cabdiqaadir cabdi faarax gele doctor mustafa xaashi cilmi mustafa cadde doctor xamdi maxamed cali xamdi bilan iyo doctor cabdiqaadir xasan rooble bebe iyo doctor leylo maxamed diiriye leylo loki doctor cali xuseen warsame cali seenyi iyo doctor shukri cabdulaahi cali shukri shankaroon waxaana ay tahaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan doctor ibraahim axmed maxamed ibraahim saadiq iyo deeqo cabdi ciise deeqo imaan oo arooskoodu uu ka qabsoomay cadaado waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax allah ka dhigaa leenahay kii bashbashi barooqa lagala kulmo dhambaalkanna waa hambaliyo dhalasho ah baa la yidhi waxaa soo qoray waxauu yidhi magacaygu waa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yidhi baydhabo janaay waxaan halkan hambaliyo dhalasho ah ka diraya buu yidhi dadka kale ah cabdixakiin isagaa ugu horeeya maxamed macalin iyo siciid yaasiin cabdi qaasim iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdinaasir axmed maxamed iyo muxaab xasan ibraahim mujaaladiin yaasiin cabdi qaasim adeer yaasiin cabdi qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer yuusuf cabdi qaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo haaruun yaasiin cabdi qaasim waa dhammaan ilmo cabdiqaasim axmedaa ku jira cadeyna way ku jirtaa hindiyaa ku jirta junayda ayaa ku jirta dhammaantood waa ilmo yaasiin cabdiqaasim nuur xasan nuur nuur bukhaari waa ku jira waaw anigana waa laigu soo dara waa taa waxba kama qabno dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayeen adeer cabdiraxmaan cabdiqaasim iyo marwadiisa eedo saliima cabdi isaaq oo wiil ku dhashay degaanka qaahira ee gobolka bay magaca iyo ducada waa dhankiina waa tahay ducadan qaadanayna aan qaybsanno adinka dhinaciinana magaca ayaan u daynaynaa waa tahay waxaan leenahay wiilkaasi ku dhashay degaanka qaahira ee gobolka bay allaha ka dhigo kii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta ugu dambaysa ibraahim bal haddaad soo qabatid heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa waa codkii cabdiqaadir kaskey heestaasi ayaana dhegaystayaal kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno
taasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ah haatan toos uga dhegeysanaysaan washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal shirkii golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ay toddobaadkan muqdisho ku yeesheen ayaa laga soo saaray warmurtiyeed iyo habraacyo doorasho oo dhinacyada ay isku raaceen sida lagu sheegay warmurtiyeedka golaha ayaa isla ogolaaday habraacyo la xiriira doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka oo kale ah sida habraacyada dhiirigelinta daafurnaanta doorashada maamulka maaliyadda ee doorashada soo xulista ergada amniga doorashada ilaalinta qoondada haweenka doorashada xildhibaanada aqalka sare ee somalilan iyo howlaha la taliyayaasha farsamo ee golaha wadatashiga qaran habraacyada ayaa u muuqda kuwo awood badan siinaya gudiyada doorashada heer goboleed xilli uu horey u jiray habraac midkan ka duwan oo uu soo saaray guddiga doorashada ee heer federaal habraaca amniga doorashada ayay golaha isku raaceen in la abuuro guddiga amniga doorashada oo ka kooban toban xubnood oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ay weheliyaan taliyayaasha booliska dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo lagu daray taliyaha booliska amisom iyo xogayaha amniga guddiga doorashada ee heer federaal golaha ayaa sidoo kale isku raacay in la abuuro ciidan u gaar ah amniga doorashada gaar ahaan doorashada xildhibaanada somalilan kuwa beelaha banaadiriga iyo doorashada madaxweynaha golaha ayaa sidoo kale mar kale xaqiijiyey in ergada doorashada xildhibaanada ay ahaadaan boqol iyo kow hase ahaatee waxay isku raaceen in kooramka uu ku buuxsami karo laba meelood saddex meel waxaa sidoo kale uu isku raacay golaha in liiska musharaxiinta xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee soomaaliya ay si wada jira usoo xulaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed quuleed yaa waxay sidoo kale golaha isku raaceen in liiska musharaxiinta aqalka sare ay si wada jira usoo xulaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi uuna hubiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhinaca kale golaha midooda musharaxiinta ayaa bayaan ay toddobaadkan soo saareen ku sheegay inay si gaara u diidan yihiin qodobada habraacyadaasi ee la xiriira oday dhaqameedyada magacaabista bulshada rayidka ah xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka doorashada oo dhammaantood gacanta loo geliyey sida ay bayaanka ku sheegeen madaxda dowlad goboleedyada cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan midooda musharaxiinta ahna gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeedkii ay soo saareen
golu wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka ah xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada golu wuxuu u arkaa habraaca doorashooyinka golaha shacabka ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaran inuu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii kii maajo oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah xor ah xalaalna ah golu wuxuu u arkaa in habraacu uu dusha sare ka yahay ka sito magac doorasho laakiin gudihiisa ay tahay soo magacaabis wuxuuna ka digayaa caaqoxumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shugto oo ay ka mid yihiin kow colaad sokeeye sida haatan dariskeenna iyo dalalka kale ee nalamidka ah ka dhacday in shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo kushubasho ku dhacday in nidaamkii dowladnimo uu waayo sharciyaddii iyo aqoonsigii shacabka waxgaradka siyaasiyiinta doonaysa dowlad si saxa ku dhalata
dhinaca kale ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo la magac baxay badbaado hiiraan ayaa toddobaadkan la wareegay xarunta maamulka gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne iyo taliska guutada shanaad ee qaybta toddobiilabaatanaad ee ka howlgasha deegaanada hirshabeelle ciidankan oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen inay badbaadinayaan shacabka gobolka hiiraan sida ay hadalka u dhigeen waxay sidoo kale sheegeen inay ka soo horjeedaan safar la qorsheeyey inuu beledweyne ku tegi rabay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe arrimahan ayaa soo bilowday tan iyo intii sanadkii hore magaalada jowhar madaxweyne loogu doortay cali guudlaawe iyadoo xiisadda ay sii kortay markii ay soo dhowaatay doorashada baarlamaanka soomaaliya xilli beledweyne ay ka mid tahay magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka xubnaha labada aqal ee maamulka hirshabeelle ku matalaya baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale maleeshiyada al-shabaab ayaa toddobaadkan dib u qabsaday deegaanada bacadweyne iyo camaara ee gobolka mudug kadib markii ay dib uga baxeen ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey inay al-shabaab gudaha deegaanka la galeen maleeshiyaad aada u hubaysan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo v o a la hadashay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qabsashada deegaanada bacadweyne iyo camaara talaadadii ayay ahayd markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ay dib u qabsadeen magaalada camaare ee gobolka mudug halkaas oo muddo kooban ay haysteen maleeshiyada shabaab aan ku soo laabanoo dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen golaha wadatashiga qaran ee xukuumadda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa toddobaadkan shir ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ay soo saareen warmurtiyeed iyo habraac doorasho ay sheegeen in dhinacyada ay isku raaceen geesta kale midowda musharaxiinta ayaa ka biyadiiday habraaca ay soo saareen golaha wadatashiga qaran haddaba brofeor xasan sheekh cali nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ayaan weydiiyey sida uu ula muuqdo habraaca ay soo saareen golaha wadatashiga qaran iyo diidmada ay kala hortageen midowda musharaxiinta go-aanka ay soo saareen madasha qaran ama habraaca ay soo saareen wuxuu ahaa mid u eg in ay doonayaan in ay kaligood ay doorashada u qabtaan siday ay doonayaan sidaas oo kasoo horjeeda rabitaanka dadka siyaasadda ku leh saameynta iyo raadka sida midowda musharaxiinta oo kaleeto sidaas oo kaleeto waxa aan arrinka aada uda dhacsanayn hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida sidaas oo kale waxaan aada uda dhacsanayn ildeergaradka iyo dadka siyaasadda soomaaliya kulayla sababto ay tahay awooddii doorashada ayay boqolkiiba boqol ay qaateen taasaa waxay keentay in laga fal celiyo arrinkaasna waxaan rajaynayaa in la xaliyo oo bulshada qaybeedaha kale in wax loo soo celiyo waa la ogol yahay maamulada gobolladu inay hogaamiyaan doorashada laakiin waa inay dadka u reebaan ka hor imaanshaha ee midowda musharaxiinta ee muxuu caqabada uu ku keeni karaa in doorashooyinka ay sii socdaan caqabada uu keeni karo waxaa ugu horeysa asal ahaan doorasho marka la gelaayo haddii broseska ama waxaa lagu dhaho luqada carabiga ijra'aat alcamali siyaasi haddii aanu saxnayn waxaa qaldami doona natiijada ayaa qaldami doonta kadibna doorashadu waxay waayi doontaa waxaa la dhaho sharciyad ama legitimacy qas iyo qadalaasaana ka dhalan doonta saas darteed waxaa lagu qasban yahay dadkan oo doorashada la gelaayo dadkii loo qaban lahaa oo dee mushara dadka u sharaxan madaxtinimada dalka soomaaliya ama doonaya inay qabtaan waa inay dareemaan in socodka siyaasadda uu yahay mid oo free and fair ah ama adliista ugu yaraan ay suurtagal tahay inay wax ku darsadaan ama ay ama ay dhici karto inay socodka siyaasadda natiijadeeda wax ku yeeshaan laakiin haddii sida hadda ay ku socota ay ku socoto waxay u muuqanaysaa waxoogaa muruq kuusid iyo awood aroorsi siyaasadda soomaaliyana sidaas kuma shaqayn karto waxay u baahan tahay siyaasadda in leesla wada qaado waddankana waa waddan very fragile ah oo dadkiisu ay hubaysan yihiin oo beelo ah oo colaado ka soo baxay marka caqabadda koowaad waxay noqonaysaa fiilinka dadka dareenka dadka ayaa doorashada waxay weynaysaa sharciyaddii iyo dadku inay aqbalaan gaar ahaan qaybta siyaasadda saameynta kul marka arrinkaasi aada buu muhiim u yahy golaha wadatashiga qaran ee markii saddexaad ay magaalada muqdisho isugu soo laabteen ee saddex bilood gudahood islamarkaana ay ku noqdeen waxyaabihii ay ku heshiiyeen marka maxay yihiin caqabadaha ay ka shaqayn la-yihiin ee waxyaabaha ay isla gaaraan ee mar kasta ay dib isugu soo laabanayaan asal ahaan doorasho inay soomaaliya ka dhacdo waxay u baahan tahay inay ahaato heshiis dadweyne oo dadka soomaali laftigooda inay aqbalsan yihiin maamul goboleedyadu inaysan ayagu aysan keligood isku dayin inay ku sameeyaan manipulation ay ku sameeyaan dowladdii dhexe waa inay dhinaceeda howlihii ay ka fududayso midowda musharaxiintu waa inay dhinacooda ay ka fududeeyaan bahda warbaahintuna waa ina dhinaceeda ay ka fududeeyaan haddii laakiin ay noqoto cinaad iyo mataqaanaa in fariinka leesu qabto haddii markaa wax dhacaya malaha marka waxaa la rabaa inuu jiro dareen guud oo soomaalinimo oo ka shaqaynaya inay dalkan ka dhacdo doorasho laysla ogol yahay kaasi waxa uu ahaa brofeor xasan sheekh cali nuur oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda isagoo jooga magaalada muqdisho ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o washington haatana waxaan idiin soo qabanaynaa dhankii heesaha anigoo jaleecayna ajaajiina waxaa qaadaya cabdi maaxi muude iyo xawakin cabdi maaxi muyowey
aska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaab amoore waa ku abuurma anna kaama aali karee uurkaadigu taaleaska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaab amoore waa ku abuurma wasiiladeen jahadaad iga qaadeen ujaboodee aawadaa ajaajina ajaajina ila joog dilbahaa isaa adbankoo jaas iiladeen jahadaad iga qaadeen ujaboodee aawadaa
heestii ajaajina waxaa wadajir u qaaday cabdi maaxi muye iyo xaawakiin iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeeni galabnimo waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo
itiraaxinawa u istaagsannahe markaan amarkaaga madiin